degmada diinsoola ee gobolka baay ayaa waxaa si toos ah looga dhagax dhigay dugsiga hoose dhexe sare sheekh xuseen kaasi oo qayb weyn ka qaadan doona waxbarashada ardada degmada iyo deegaanada hoos yimaada waxaana munaasabadda dhagaxdhigga hogaaminaya gudoomiyaha degmada diinsool iyo qaar ka mid a bahda waxbarashada degmada odayaasha dhaqanka waalidiyiin dhallinyaro iyo marti sharaf kale kuwaas oo ka qayb gala munaasabadda gudoomiyaha degmada diinsool ee gobolka baay ayaa si qoto dheer uga hadla ahmiyadda iskuulkan uu leeyahay bulshada ku nool degmada diinsool iyo deegaanada hoos yimaada maadaama uu yahay dugsiga hoose dhexe ee sare ee markii ugu horreysay si toosa looga hirgeliyay degmada diinsoor ee gobolka baay waa kan gudoomiyaha oo ka dhawaajinaya ahmiyadda iskuulkan uu leeyahay bahda degmada diinsoor bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalaa ajmaciin dhammaan ummadda ku nool degmada diinsoor waxaan ugu hambaliyeynaynaa maanta inaan dhagax dhigayno dugsiga sare ee degmada diinsoor bacda ilaahay waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo mashruucyo la taaban karo aada u waaweyn oo ka fulinaya degmada diinsoor mudan madaxweyne mashruucii iskoolkii dugsiga sare oo in muddo ahba laga la-aa degmada diinsoor shacabkeeda iyo dhallinyarteeda ay u aadi jireen baydhabo iyo xamar yaa maanta ilaahay wuxuu noo suurtageliyey in degmada aan ka dhagax dhigi doonno dugsiga sare dhismihiisii mudan madaxweyne aad baad u mahadsan tahay jazaakum allahu kheyr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa ka mid a degmooyinka faca weyn ee soomaaliya waxaana degmadaas si toos hadda uga anba qaaday adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan oo ay waxbarashadu qayb ka tahay